dalsanqodobwararkeena kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah
laba ka mid a kuraasta golaha shacabka oo maanta lagu doortay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe
golaha wakiilada somalilan oo maanta la horgeeyey mooshin ka dhana wasiirka qorsheynta
guddiga doorashada ee somalilan oo shaaciyey jadwalka shan kursi oo ka mid noqon doona kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan ururka midowda afrika oo wakiil cusub usoo magacaabay soomaaliya madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaaw xuseen oo shirka amniga ah markii ugu horreysay maanta ku shir guddoomiyey magaalada beledweyne
xubno ka tirsan golaha waa guddiga xalinta khilaafaadka oo maanta baraawo u ambabaxay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo bunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
hagaag dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu doorka roraa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkan waxaa idinkaga imaanaya idaacadda dalsa
oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta markii ugu horreysay waxa uu magaaladaasi ku guddoomiyey shirka amniga ee dowlad goboleedka hirshabeelle shirkan waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte saraakiisha ciidamada gorgor danab iyo sidoo kale kuwa booliiska iyo milatariga ee ku sugan magaalada beledweyne shirkan ayaa diiradda lagu saaray xaqiijinta amniga iyo sidii loo xoojin lahaa dardargelinta arrimaha amniga gobolka hiiraan oo badi ka mid ah meelo ka mid a gobolkaasi ay maamulaan al-shabaab madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa tan iyo markii shalay uu gaaray magaalada beledweyne waxa uu kulamo gaargaara la qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka ee ku sugan gobolkaas
laba ka mid a kuraasta golaha shacabka ayaa maanta waxaa lagu doortay magaalada jowhar sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo waryaheena cabdinaasir al cadaala
guddiga doorashada maamulka hirshabelle ayaa maantay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedkaasi waxa ay ku doorteen qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka kow iyo tobanaada guddiga ayaa qabtay doorashada laba kursi oo horey u shaaciyeen doorashadooda waxaana ku tartamay musharaxiin kala duwan oo u taagnaay qabashada kuraastaasi kursiga koobaad ee tirsigiisu uu yahay eber toddob eber ayaa waxaa ku guulaystay cabdiraxmaan maxamed sheikha waxaana uu helay labaatan iyo kow coda halka musharaxa kale ee la tartamayay maxamuud cali bariise uu helay afar iyo toban coda iyadoo ay hallaabeen saddex iyo toban coda waxaana ergada guud coodka dhigitay ay ahaayeen sagaashan iyo sideed qofa kursiga kale ee tirsigiisu uu yahay hooba boqol shan iyo toban ayaa waxaa ku tartamay musharaxiinta kale ah cali maxamed cumar iyo sidoo kale mawa mulki cabdulaahi islow iyadoo musharax xildhibaan mulki cabdulaahi islow ay ka tanaasushay tartanka doorashada musharax cali maxamed qaaday codka kalsoonida ee ergada oo ay soo xaadireen siddeetan iyo toddobo ergey waxaana uuna helay siddeetan iyo lix coda halka hal qofna codkiisa u diiday sidaa darteedna natiijada hordhaca ahaa iyo waxaa ku soo baxay sidaa darteedna waxaa loo doortay kursigaasi inuu ku guulaystay cali maxamed cumar
golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta la horgeeyey mooshin ka dhana wasiirka qorsheynta ee somalilan cabdisalaan juulle ayaa ka warramaya guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada somalilan ayaa soo jeediyey in kalsoonida lagala noqdo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka wasiirka wasaaradda qorsheynta ee somalilan cumar cabdulaahi baade guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada somalilan ayaa wasiirka qorsheynta waxay ku eedeeyeen in uu diiday tiro afar jeer ay warqad u qoreen taasoo ay ku codsanayeen inuu hor imaado golaha wakiilada si wax looga weydiiyo wasaaraddiisa balse balse wasiirka ayaa arrintaasi ku gacan seeray kamanausu- kama uusan soo jawaabin warqaddii ay u direen guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka sidoo kale waxay u gudbiyeen gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan oo isaguna warqad u diray warqadna u diray wasiirka qorsheynta ee somalilan cumar cabdulaahi baade cumar cabdulaahi baade ayaana mar kale ka soo horjeestay warqadda uu u diray gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan guddiga ayaase maanta sheegay in ay ama soo jeediyey mooshin kalan ah wasiirka qorsheynta somalilan cumar cabdulaahi baade kadib markii uu ku fashilmay waajibaadkiisa dastuuriga ah islamarkaana uu diiday inuu golaha hor yimaado sida ay sheegeen guddigaasi oo khudbad ka jeediyey golaha wakiilada somalilan hortooda
mahadsanid guddiga doorashada somalilan ayaa waxa ay shaaciyeen jadwalka shan kursi sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo waryaheena cali aadan
guddiga hirgelinta doorashooyinka golaha shacabka ee gobolada waqooyi ee somalilan ayaa shaaciyey jadwalka shan ka mid ah kuraasta deegaan doorashadooda ay tahay gobolada waqooyi kuwaas oo lagu dooranayo magaalada muqdisho kuraastan jadwalkooda la shaaciyey ayaa ka mid ah kuraas horey guddiga ay u shaaciyeen in doorashadooda la qabanayo waxa ayna kale yihiin kow hob laba boqol iyo afartan oo ay ku fadhido suuriya diiriya carab laba hob laba boqol afartan iyo kow oo ku fadhiyo cabdirasaaq daahir maxamed saddex hoob laba boqol lixdan iyo saddex uu ku fadhiyo ee dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey muuse saciid jaamac afar hoob laba boqol toddobaatan iyo kow uu hadda uu ku fadhiyo xildhibaan cabdiraxmaan muuse cateeye shan hoob laba boqol iyo shan uu ku fa- ay ku fadhido saare cabduqaadir cabdiraxmaan doorashadan shantan kursi ayaa guddiga doorashada gola- eh, gobolada waqooyi ay sheegeen inay dhaceyso tobanka bishan islamarkaana diiwaangelinta musharaxiinta lasoo gabagabeyn doono sagaalka bishan guddiga hirgelinta doorashooyinka golaha shacabka ee gobolada waqooyi ee somalilan ayaa horey magaalada muqdisho ugu qabtay doorashada xubno badan oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka ayaa waxa ay gaadheen maanta magaalo xeebeedka barawe ee koonfur galbeed ee soomaaliya halkaas oo la filayo in maalmaha soo aadan ay ka dhacdo doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya wararka laga helayo magaalada barawe ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay goor dhow gaareen xubno ka tirsan guddiga xalinta waxaana xubnahaasi eh, ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee guddiga xalinta khilaafaadka guddiga uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban maxamed ibraahim barre ayaa waxa ay maanta ka degeen magaalada baraawe ee xarunta koonfur galbeed xubnaha guddiga oo ka kooban saddex xubnood ayaa goobjoog waxa ay ka noqon doonaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya gaar ahaan kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada baraawe mas-uuliyiinta guddigu waxa ay sheegeen in guddigu uu mar weliba diyaar u yahay ka garnaqsiga khilaafaadka doorashada dadban ee golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya doorashada golaha shacabka ayaa haatan dardar xoogan ku socota waxaana magaalooyinka ka soconaya doorasho maamul goboleedyada la xiriira oo deegaan doorashadoodu halkaasi ay tahay
ururka midooda afrika ayaa wakiil cusub waxay usoo magacaabeen soomaaliya sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo waryaheena sulaymaan guddiga midooda afrika ayaa soo magacaabay ku-xigeenka erkeyga gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya iyo ku-xigeenka madaxda erkeyga xilli horey ay soomaaliya u ceyrisay samon mulunko oo ahaa ku-xigeenkii hore ee wakiilka midooda afrika ee soomaaliya kaas oo soomaaliya laga ceeriyey kadib markii lagu eedeeyey inuu dembiyo ka geystay dalka haweeneyda lasoo magacaabay ayaa lagu magacaabaa fiona lorton waxaana doorka ugu muhiimsan ee loo soo magacaabay uu yahay inay door ka qaadato marxaladda galguurka ah ee soomaaliya haatan ay ku jirto waxaana guddoomiyaha midooda afrika ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka tanjire bongoole hadoyi uu sheegay in midooda afrika ay ka go-an tahay xaqiijinta soomaaliya xasiloonina lagu soo dabaalo guud ahaan dalka haweeneydaha lasoo magacaabay ayaa waxa ay ku biirtay guddiga midooda afrika may labakunilabadii waxaana ay ka soo shaqaysay dowrar kala duwan oo lagu xaqiijinayo nabadda iyo amniga qaaradda waxaana magaalada khartuum ee dalka suudaan ay kasoo shaqaysay muddo badan iyada oo xubin ka ah guddiga fulinta heerka sare ee midooda afrika ee suudaan iyo koonfurta suudaan
mahadsanid dhegaystayaal guud ahaanna warkaasi wuxuu u dambeeyey war wixii dalkii daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhagaysanayseen radio dalson oad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka dowriya radio dalson
wararka la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel